madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu ka hadlay xuduudaha dalka soomaaliya waxaana uu si gaara uga hadlay xuduudda uu la leeyahay maamul goboleedka hirshabelle gaar ahaan mid uu la wadaago gobolka banaadir madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ay wado qorshe deegaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabelle ay ku darayso caasimada soomaaliya ee muqdisho maamul walba ee la dhisaaho caqabado badan ayuu la kulmaa xamar waxaa ka jira instituushadadii dowladda federaalka ahaa kuwa oo iyagu marar badan ay dhibayso inay nidaamkii federaalka ahaa inay aqoonsadaan kulana shaqeeyaan dowlad goboleedyada waxaana horey u ognahay caqabado badan oo ay dowlad goboleedyo annaga naga horreeyay la kulmi jireen yacni caqabadahaasuna ay ka sheegan jireen ama ay ka caban jireen oo ah qaabka loola shaqeynayo qaabka loo ixtiraamayo qaabka iskaashi u dhacay intaba dabcan haddaanu niinid hawada soo galno annaga waxaa noo muuqata oo aanu soo gaarnay inaan taabanno caqabadihii ay ka sheegan jireen oo marar badan kala soo gudboonaan jira dowladdan waxaa ka mid ah inaan ka biyo diidsanna qaabka ay howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ay ula macaamilaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyagoo aan anaga ognahay qaladaad fara badan oo ay galeen balse intaa mar walba haddaanu ka celinay haddaanu la hadalnay haddaanu maxuua dhinac walba aan sananin bal in iska saxa haddana ay muuqatay in ay waxuu ahaa arrintaa inay ka dhagaadaynayeen balse hadda soo gaartay heer laga hadlayo arrimo xasaasi ah kuwa oo annaga nafteenna shaki weyna gelinaya waxaan ognahay dowlad goboleedka hirshabeelle khayraad fara badan inay leedahay waxaan rabnaa inaan dowlad goboleedka hirshabeelle uga faa'iideeyo khayraadkaa ay leedahay oo ay u horeeyaan inay muxuu ahaa sida uga faa'iidaysan lahayd khayraadka dhinaca badda ah khayraadka dhinaca garoomada diyaaradaha ay leedahay in loo soo socdo khayraadka ay hirshabeelle leedahay oo ay u horeeyaan dekedda calmacaan oo ay u horeeyaan garoonka diyaaradaha casile sababta kale oo keeni kartaa ma jirto in sirta xuduudaha inay ka maqnaato hirshabeelle marar badan ayaan maqalnaa la leeyahay maxuu ahaa ceelmacaan iyo cisilla iyo waa in xamar lasoo raacay xamar annaga magaaladeenu laakiin xamar waxaan ognahay inaygu ayada nafteeda dulman tahay waxaan ognahay xamar in loo diiday xuquuqda ee reer muqdisho ay lahaayeen iyo gobolka banaadir gobolka banaadir ee xuquuqdiisii la duudsiiyey gobolkii haddana la dhashay ee walaalka la ah ee ah hirshabeellena in la rabo in weliba xuduudiisii lagu soo durko laga qaado la yidhaahdo waxay ka tirsan tahay gobolka banaadir si ay banaadir iyo hirshabeelleba u noqdaan kuwo la dhufaanay kuwo aanan isku filnayn kuwo aanan waxba qabsan karin madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa tusaale u soo qaatay degmooyin waxaana uu sheegay in degmooyinkaas ay ka tirsan yihiin maamul goboleedka hirshabelle xaafado kamida kaaraan iyo huluwaad waxay ka tirsan yihiin hirshabelle xisaabta dhabta ama kaanu ka hadla macdalahi ceelmacaan iyo cisille in laga hadlaya xamar qaybo ka tirsan maanta oo dad badan u haystaan inay magaalada muqdisho yihiin waxay degaan ahaan hoos tagaan hirshabelle sida loola dhaqmo puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed sidii si intaa ka duwanna waxaan loo arkaynaa mid annagana nagu qasbaysa inaanu jawaabo cad ka bixino go-aanna cadcadna ka qaadano hadda waxaanu maraynaa waa wargelin wargelinta haddi waxaa ay duruufta qasbi doontaa marka dambana inaanu go-aano cadcad qaadano gobollada ay hirshabeelle ka kooban tahay ee ah hiiraan iyo shabeellaha xuduudaha ay leeyihiin waa la yaabaa meesha ay ku ekaayeen waa la yaabaa xuduudaduna meeshay ahaayeen ayay ahaanayaan degmooyinkuba degmooyinkay ahaayeen waa iyada lagu heshiiyey inay ahaanayaan gobollada waa iyada lagu heshiiyey inay ahaanayaan gobolladay ahaayeen haddaba xuduuduhuna waxay ahaanayaan siday ahaayeen bashiir cabdullahi cusmaan raadi warson barisweyne